barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemada geeska afrika iyo caalamka oo aad nagala socotaan v o a somali com
wanaagsan khiyaartana dhegaysanaysa ee afrikada bari saacaddu waa kowdii iyo barhkii duhurnimo halka ay washingtonna ka tahay lixdii iyo barhkii subaxnimo barnaamijka dhallinyarada maanta idaacadda duhurnimo waxaa idiin daadihinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah sahraa ciidla nuur
qodobada dhegaystayaal barnaamijkan aad ku maal doontaana waxaa ka mid ah barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan aan ku eegi doono caada dhaqameedka maalinta arooska soomaalida iyo sida dadkii hore ay u galbi jireen arooska galabtii gelbiska marka la soo galo gabdhuhuna dhinacayay gabadha ka soo gelbin jireen ragguna ninka ayuu dhinac ka soo gelbin jiray meeshaa xiise badan ayaa yaalay dhallinyaro badan ayaa shaqayn jirtay fardo ayaa lagu markaas lagu soo gelbi
waxaa kale oo aan barnaamijka ka maqnayn heesihii oo ay ka mid tahay
ubaxoo dilaacay dawadii nafteeda ay haweentan ka doortay
waa muuse ismaaciil qalinle ciyaarihiina waan idin haynaa marka hores ku soo dhowaada warkii dunida dalalka raashiya iyo shiinaha ayaa ku biiray dalal hor joogsaday qaraar qaramada midoobay ujeeddadiisuna ay ahayd in xabad joojin laga sameeyo waqooyiga galbeed ee dalka syriya si shaqaalaha howlaha aadminimo wada ay galaangal ugu yeeshaan gobolka idlib labada dal ee xoogga waaweyn ayaa diiday qoraal ay suu gudbiyaan dalalka belgium germany iyo kuwait rushia waxay sheegtay in qoraalkaasi uu yahay mid u qalbo inuu fashilmo uuna yahay mid iska dhiga tiraya baahida loo qabo la dagaalanka argixisada is-hortaagga qaraarkaasi suuriya ayaa kii saddex iyo tobanaad tan iyo intii ay bilaabatay colaadda ka taagan dalkaasi sannadkii labada kun iyo kow iyo tobankii ciidamada cirka ee suuriya oo taageero ka helaya rushia ayaa weerar cirka ah waxaa bilo ay ku wadeen gobolka idlib
iiraan ayaa madaxweynaha maraykanka ku eedeysay in la horboodayo dagaal ka qarxa bariga dhexe waxaana ay sheegeen in weerar kasta oo lagu soo qaado iiraan ay jawaab ka bixin doonto xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombeyo ayaa sheegay in madaxweyne trump uu hore u amray cunuqabateyno hase ahaatee ay haatan uu doonayeen xal nabadeed lagu gaadho xasaradda waxaa kale uu arrintaasi warkani uu soo baxay iyadoo ay wadahadallo u bilowdeen hogaamiyeyaasha maraykanka sacuudiga iyo imaaraadka carabta kuwaasi oo xukuumadaha tehraan iyo xukuumadaha washington iyo riyaad ay ku eedeeyeen weerarkii dhowaan lagu qaaday kaydka saliidda ee dalka sacuudi arabiya inay ka dambeysay tehraan iiraan way beenisay in ay wax luga ku lahayd weerarkaasi uu bombeeyo ku sheegay dagaal lagu qaaday boqortooyada sacuudi arabiya mike bombeyo ayaa haatan u muuqda in hadalladiisu ay wax badan ka bedelayaan kadib markii ay wadahadallo ay yeesheen dhaxal sugaha imaaradda abudabey oo ah ninka ay ka goodo talada imaaraadka carabta ee ugu weyn isbahaysiga carbeed dalkaasi imaaraadka oo ah xulufada ugu weyn ee isbahaysiga carbeed ee uu sacuudigu leeyahay dhegeysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa v o e washington haatana ku soo dhowaada barnaamijkii sooyaalka dhaqanka waxaa toddobaadka noo soo diyaariyey wariyahayaga magaalada laascaanood cabdikariin cabdilaahi olol
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeeni sooyaalka dhaqanka jimcaha oo idinka imanaya magaalada laascanood toddobaadkan waxaa marti noogu ah abwaan maxamed cali dheere oo ka mid ah dadka sida weyn u yaqaana arrimaha dhaqanka la xidhiidha abwaanka ayaa waxa uu ka sheekayn doonaa qaabkii hore ee aroosyada loo tegi jiray iyo bulshadii soomaaliyeed siday u qadarin jireen maalinta farxadda iyo qoysaska soomaaliyeed siday u dhisan jireen guryaha
soomaali oo dhan ayaa salaamaya dadka muslimka ayaa salaamaya gelbiska marka horta hore galabtii gelbiska marka lasoo galo gabdhuhuna dhinacayay gabadha kasoo gelbin jireen ragguna ninka ayuu dhinac kasoo gelbin jiray meeshaa xiise badan ayaa yaalay dhalinyaro badan ayaa shaqayn jirtay fardo ayaa lagu markaas lagu soo gelbi habeenka markaa gelbiskii guriga waxaa laga dhisi jiray meel ka go-an guriga reerka uu leeyahay oo reerka soo kordhay guri gaara ayaa loo dhisi jiray kabacdi marka gabadha iyo wiilka lasoo gelbiyo galabtii fardahana waa lagu soo gelbin jiray shallaadka ayaa la soo qaadi jiray hadba meel ayaa la joojin jiray rag ayaa jiray ka dhexeeya dumarka iyo ragga oo isu joojin jiray arooska marka hore gabadha ayaa la geyn jiray oo la horeysiin jiro la gelin jiray kabacdina ninka ayaa laga dabagelin jiro gabadhii oo fadhida ayaa ninka laga dabagelin jiray gabadha iyadaa hagoog baa loo samayn jiray hagoogtaa ninka magaranaysaa ee hawsheeda leh oo ugu xiga cid ayaa hagoogta ka qaadi jiray anigu dhowr baan hagoogta ka qaaday oo anigu waqtiyadii dambeetjaan weynaaday la yiri daadaha mudane maxamed oo ka qaad iyo qaar aqoon ahaan aan uga qaadayba bal quruxdii uu lahaa arooska miyiga laga dhiso iyo waayihii aad usoo joogtay iyo qaabka qoyskaasi soomaaliyeed ay ugu diyaargaroobi jireen inay aroos dhisaan arooskaa qabaqaaban weyn baa loo geli jiray labada dhinacba dhinaca gabadha iyo dhinaca inanka labaduba xil ayay isa saari jireen labaduba waxaa is odhan jiray yaal meeshaa ceeb idinka raacin aad iyo aad baa la isu ixtiraami jiray wax wanaagsan oo farxad leh oo lagu farxo mooye wax xumaana laysma odhan jirin arooska inanka marka loo yimaado ama qoladii xididka laahayd ha haato ama qolada xigtada laahayde waa la salaami jiray gabadhana sidaasoo kale ayaa gabdhuhu u salaami jireen ragguna afka ayuu ka salaami jiray dadkaasi dad bay ahayn aada iyo aada u kala xushooda runtiina waxay ahay waxaa loo jeeda guur waa geeyaan oo ma garanaysaa dadka xoogaa kala yaro durugsan ayuu berigaa u badnaa markii dambese wuxuu noqday ilmaadeernimo iyo waxaasuu noqday intaas xoogaa gurigii xidid iyo xigto sibaa xaaladu u yeeray magaranaysaay ay u bashirantay kalgacalkiina waxaad moodaa inuu xoogaasi sidii magaranaysaay uu ka yaryahay arooska dee waxaa laga qaadi jiray heeso waxaa laga qaadi jiray madadaalo in dhalinyaradu ay isugu yimaadaan oo ciyaar laga tumo meeshaa sharaf badan baa taalay oo aan la soo koobi karin farxad baa taalay gabdhaha sa aad sheegtay cabdikariinow iyo raggu waa ballami jireen oo maalintaa jaanis baa la heli jiray gabadhu waxay odhan jirtay arooska hebel baan qabanayaa inankuna arooska hebel baan qabanaya odhan jiray dad badan baa aroos aad kala bixi jiray aniga laftigeygu nimaanu ilmaadeen cali hawre loola jaalaa nuxasee dhintay habeen habeenada ka mid a gabay aan tiriyey oo markaa aan jacayl ahaa waxaaba layihi nimanku waa kuwa abaneen oo waxaa layihi gabadhu abaneen laga waardeeyey annagu maanu ogeyn habeenkii markaanu arooska ka tagnay kabacdi waxaa layihi xalay gabadha xaggaad geyseen oo annagu gabadhu maanaga xalaytu wadanay meesha aad baa la isugu baran jiray rag iyo dumarba way isku baran jireen kalgacal badan baa yaalay heesaha waxaa weeye dhalinyaradu laba labay u qaadi jireen labada isla garanaysa labadii aan isla garanay midmid bay u qaadi jireen waa la isfoorsayn jiray hees foorjaha iyo hees jacayla iyo aad iyo aad kalgacalka meeshaa yaalay lama soo koobi karin heesahaad ka xasuusatid maxaa ka mid ahaa haddaynu xusuustaa dib u celino oo kale aroosyadaasi laga qaadi jiray ama adigu aad ka qaadeed anigu inkastoo aanaab aanaab heesaha samayn jiray dee heesaha gulaxan ma lahayn oo naaxiyad ma lahayn waxaan qaadi jiray heesaha fanaaninta kale ay qaado xasan aan sabatiraysiisaan qaadi jiray waxaan qaadi jiray gabdhaha laftooda heesada qaar baan qaadi jiray axmed cali cigaal baan qaadi jiray waxaan qaadi jiray ninka le muuse ismaaciil qaliille hees dalayaro dardaaran baa si fiican u qaadi jiro aadgu cod bacaana codkeygu berigaasa ma ballaanayn heestii loola jira dardaaran baan qaadi jiray ubaxoo dilaacay dawadii naftayday haweentanka doortay sida dayaaxa nuuray habeendadan hilaace waa qalkiyo daruurtay darmadaan jeclaayey hedhowaan ku dirayaa degmadaan ku gaadhsiin waa lagu dabaaldegi durubana lagu tumiy waxaa iga dardaarana ducadugma noqote doogiyo dariiqaanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbaha iyo deeqayo yadaa noqoy hadaganay hoydaadoy amahungoodo daacadi ku dagaali maayaan kula doodi maayaan kuna dayrin maay kelu waa ku daraara adigu waa ka daaran yahay caanaha durduuro waxaa jira aroosyadu waxay lahaayeen gaaf bal qaybaha kala duwan ee aroosyadu ay u qaybsanaayeen iyo kebedba kebedda ay ka fiican tahay ayaa la keeni jiray cawsaskaasoo loodhasa salladaale oo gurigaas si fiican baa loogu soo sharaxi jiray oo loogu soo hagaajin jiray dhigaha kuwa loolkaa iyo kuwa kaleeto iyo tan dhegdhexadaa iyo udubkan dhexda laga taago dhexyaalka la yidhaahdo waxaasoo dhan baa gurigaa lagu nadaami jiray gurigaa quruxduusi aad iyo aad bay u fiicnayd oo bilic lahayd arooska markuu toddobada ahaa toddobada markuu habeenka ugu horraysa bishii buu ahaa habeenkaa bisha ah martida ayaa lahayd gabadha waa la saari jiray waxaa la geyn jiray guri kaleeto oo guryaha magaraysaa kudariska ayaa la geyn jiray ninka iyo dadka iyo waxaasaa seexan jiray iyo gabdhaha iyo dadka martidaabaa seexan jiray iyo arooska iyo eebadii baa seexan jiray habeenka labaad cidume ima jirin habeenkaa labaad iyo habeenkaa saddexaad labadaa habeen arooskaa lahaa eebaduna markaa ay sii madaaliso fiidkii reerka oo ay usii heesto oo ay usii gabaydo oo la ciyaaro ayaa loo jeclays lagama raago lagama raago labadaa habeen reerkaa lahaa habeenkaa saddexaad habeenkaa ugu horreeyey martidaa lahayd habeenka labaad reerka lahaa habeenka saddexaadna reerkaa lahaa labadaa reer baa habeenku lahaa habeenka afraad waxay ahayd habeenkii maxaa ahaydey habeenka la gaafka ayuu ahaa waxaa weeye saddexdii waxay noqotay habeen bishii habeenna gaafkii habeenna dhammaadkii arooskii oo habeenkaasi kalfis ma laha marka arooskii waa laga tegaya habeenka lixaad baa laga maqnaanaya habeenka toddobaadna waa khatamkii horta markaas sidaasuu ahaa waxyaabaha la qadarin jiray maxaa ka mid a marka arooskaasi dhaco ee reerkaasi ay xididaan la keeno maxay ahaayeen xeedhadii baa la keeni jiray oo arooska lagu soo khatimi jiray xeedhadaas oo maxay ahayd dee muqmadii ay ku jirto oo sabtigii weynaa dee xeedhada ku jirta ay ku jirto oo fijaankii oo ku hoos jiro markaa markii horeeto xoogaa si ma garanaysaa xagga diintu ay ka hortimi gabadh baa laga dhigi jiray gacmaha loo yeeri jiray waa la salaami jiray xagga magaalada weliba laakiin xagga miyiga waa la xidhxidhi jiro xarig baa lagu xidhi jiray xarigaa marka lagu xidho qoladaatan ma garanaysa xarig adag buu dhowr jeer baa wax ka furay dhowr jeerna waxbaa ka furi kari waaye kii ugu dambeeyey sarmaayuu ahaa oo nin la yidhaahdo saleema xaliya baa lahaa oo raggii wax ka furaya baan ahaa gabadh baa lagu qaybinaya gacmahay kaala dhacaysaa ul raggaas waa loo kala reeban yahay rag baa xadhigu halka uu saayidka ku leeyahay buu caadadiisa ku jirtaa baa nala odhan jiray markii dambe waa ku guulaysan jiro ragga loo diraa baan ka mid ahaa oo fura marka gabadhu iyadoo aad caadada haysa hadday doonto kugu dhufanaysaa ushii kabacdina waa lagu fadhiisinayaa guddi baa labada qaybooda leh haddii gabadhu khaldan tahayna waa loo sheegayaa haddaad u khaldan tahayna talaas guddidaas udhexaysa oo labada dhinacood udhexaysa baa jirtay halkaa farxad baa ku jirtay xoogaa ma garanaysaa xarakaa ku jirtay waa laysugu ma garanaysaa faali jiray qoladata ma garanaysaa xeada haysata waxay dooni jirtay in xeada hore loo furin qoladatan waxay dooni jirtay in markaba dee la furo halkaas ficil badan baa ka iman jira oo laakiin ficil lagu kala tegaya maayo waa ficil farxadda la socda tuulooyinka isugu yimaada iyo dadkaad kala qaybqadri jirtayba aad ku madadaalin jirta oo kale kuwa kale aad taqaanee ciyaaraha ee la tumi jiray horta anuu ciyaarta ma aqoono ma tumi jirin laakiin waa dhegaysan jiray oo dee qaabka loo tumi jiro waa yaqiin heesaan waxbaan ka yaqiin oo dee gabdhaha ma garanaysaa gabadhaa lagu faani jiray ama arooskaa ma garanaysaa ay lagu hagaajin jiray anigu gabaygii iigu horreeyey wuxuu ahaa siddeetan iyo afarkii aroos dhexaamaha baan ka tiriyey tixdii waxay la baxday telefoon markii hore anigu maan gebi jiray oo kaasaan idhaa layle bal kan bacda iskaga goy kii baan ku soo caanbaxay markii dambena waxaan gaadhay heeraan cajada keligay duubo tada gabayga waa tanan tiriintan iyo goordheere hadduu gaadhi tamar gaban yahay tira mari waaye batisqaado gabaygaan lahayn tira dhumuc weyne to tirada markii laga bishee laysku wada taabo ee loo tayisaystobo tamar lahaada weliteennan oo kale maaragtoonka caawaaye waaroos tilmaa fiican oo tahan la faaleeye waxaa laga taaniyadaynayaa tan iyo meedheere tilifoonka iyo baa u xidhaan tarka ogaday teligaraamka waxaa lagu helaa toban daqiiqood tubta ceelku kamaa dheera oo waa toga u dhoowe tirteelamaah oo indhoo kama taraarane toskiiyo agtiinay nimcadu dhab ugu taalaye sida tee farshaxanu qorolaynku wada taabay tartaradiyo labaadeeda dacal meesha wada taala isdhexgelinta iyo sharaafta waa lagu tilmaamay naxwaayo taariikhda waa loo tixgeliyaaye tubqaloocanaa shaqaan lahayn waa tixgelinaaye hablahana waxaan tigsanaa tan ugu mugdheere isaguba tabciyo buu tegay tan iyo buurdhaabe tamajliyo dalxiiska maaha in toobsinkuu maray tamuuxaa ka badan gabaadh intay tala wadaage tiradan agteenu ka helay timaha dhaale haddii uu sadcaal kaga tago turkigaadu mid baan maalka tebiinoo waqee tirinin xoolaaye oo adhiga tira goosanta amase taartaare halkii wii ka eegayay tacabtaala xumaystaye adigana tabtaa kuguma wado tirig lamud maxaa ka mid ah waxyaabihii sida weyn loo qadarin jiray inta arooska lagu jiro oo qabanqaabadaasi iyo dadka reer guuraaga ay ilaalin jireen horta martida meesha timaada si gaara ayaa loo maxsuumi jiray ardaayo gaaraa la fadhiisin jiray haddii qolada gabadhu ay tahay ay joogtona mid gaaraa la fadhiisin jiray oo si saas si kasii cajaayibsan ayaa loo isticmaali jiray intaana waxaa la ilaalin jiray in meeshaa dagaal ka dhaco in wax turxaan leh oo hadhowta dadkula cawda ay soo baxaan aad baa laysu ixtiraami jiray gabadha guriga lagula xididay dadkeeda aad baa loo ixtiraamaya kaasaa ka mid ahaa ixtiraamka guudna waa jiraan marka ugu horraysaba dadkan isu imanaya arooskan wuxuu ahaa dad magaranaysaa isnuuga oo wada xidida oo magaranaysaa iyaga laftigooda horaaba laga yaaba inaba xidida hore u ahaayeen kuwaas si gaara isu ixtiraam waxaa jirtay oo kale dhallinyarada oo kale aad bay u xuseyn jireen oo waxaa looga iman jiray ciyaarta arooskaasi meel aada u fog oo masaafo aada u foga degmadaasi sideebay isu gaadhsiin jireen in oosha meesha taalla ama dadka dariskaa ama dadka wada degmada wada degan ay aroos leeyihiin oo kale arooskaa waa loo kala tirin jiray waa la isgaadhsiin jiray miyay magaaloba marka uu ninkaas gabadha hadduu la baxona waxaa loo leeyahy in hebeel baa lala baxay oo hebel hebeel baa la baxay oo arooskii waa halkaasoo dad baa uud kal tirin jiray waxaa laga yaabaa iyadoo raashinkii la cunay oo dadkii ay ma garanaysaa ay aan markaa raashin ma cunin oo la cunay oo raashinkii oo ciyaartii markaa lagu jiro in rag yimaadaan waxaa la isweydiin jiray warag baa soo kordhaya waxma lahaya haddii wax lahayo markaasaa la siin jiray qaar iyaga guryahooda kasoo cashayn jiro marka cashada kabacdio ay soo dhamaystaan oo arooska iman jireen way jireen qaar usoo ciyaar doontaa jiray oo markay iska soo casheeyaan arooskaan kasoo ciyaaro qaar ilaa ma garanaysaa ilaa bilowga ilaa dhammaadka iskaga dhadhowaayo oo siaa loo tixgelin jiray oo gabdhaha laftigooda ciyaaraya waa kala waa kala xariifsanaayeen gabadhaba gabadhay ka ciyaar badaso ayaa loo yeedhan jiray raggana waa la mid buu ahaay oo ninka heesaaga ah ama ninka ciyaartooygaah oo nin baa heesta ku heesa nina xubintu buu yaqaana oo ciyaartu yaqaanaa nina labadaba waa yaqaanaa ninka caanka ah waryaa cidinoo ku dhow aroos baynu leenahay oo meeshaan ka geegtinaaya baa la odhan jiray oo gabdhuhuna la kala mid bay ahay oo sidaasoo kale loola sugxaysan jiray gabadha dee lasoo guursado oo miiga la keeno oo la dhisayo qoyskeedayaa kasoo raaci jirayna qoyskeed waxaa kasoo raaci jiray cidda cidigu xigta bilmatel haddii markaa hooyadood qaar bay soo raaci jireen qaarna waxaa soo raaci jiray ilmaadeeradood qaar waxaa soo raaci jiray eedooyinkood qofka markaa ugu tooban oo ciddaa laga helo baa soo raaci jiray kuwaasaa soo raaci jiray oo markaasay xeedhada soo qaadi jireen inta badan xeedhaday soo raaci jireen kuwa haddaan gabadhu xeedho lahayn markaa qaar aan xeedho lahayn baa markaa jira waxaa laga nin iskala baxaan ceedba xeedho u samayn baa jira kaan xeedhada markaa aanay lahayn isaga wixii yimaado waa nasiib laakiin kaa xeedhada kuwaasaa kasoo qaybgeli jiro arooska reerkii uga joogta ahaa maanta aroosku dhamaa meel tegi jirin marka dee reerkii la dhisay miiga oo arooskaasi dhaco uu dhammaado shaqooyin badan baa u yaalla ninka in kaala loo sameeyo in xoola loo sameeyo reer degan ay noqdaan miigu qaabka qorshahaas loo samayn jiroo kale ka war ilanka waa loo xoolagoynaya reerka dhalay waa u xoolagoynayaa guri baa loo dhisayaa gurigii hebel baa loodhanayaa xoolina halkaasaa loogu goynaya halkaas gurigaana la dejinaya markaasuu xigtadiisana wixii kaala siinayana uu soo kaalaysanaya oo xigtaduna kaaladii bay siinaysaa markaa guur iyo sad bay noqonaysaa laakiin guur hadday noqoto anigu waxaan aaminsanaha inay geediga caadiga ay tahay ama qofa guuro ama shaaqis guur laakiin guursi heblaha la guursaday iyo hebel iyo heblays guursaday guur iyo sad weeye sadkii waa waxaa weeye xoolaha usoo kordhay ama kuwa kaala loo siiye ha ahaadeen ama kuwa reerkuu xoolagooye ha ahaadeen sadkii wakaas guurna wakaa ninkii wuu guura de gurigaana u guuray gabadhiina waa la guurto gurigaanay wada degeen barnaamijkeeni gabagabadiisa aynu ku jirnaa sooyaalka dhaqanka jimcaha oo uu marti inoogu yahay abwaan maxamed cali dheere oo ka mid ah dadka sida weyn dhaqanka u yaqaana waxyaabaad ku talinayso oo in la soo celiyo guurkii wanaagsanaa waxaa weeye horta talada waxaa la talada adaa ku noolay iyada kuguma noola bini aadankan muslimka ah waxaynu muslimada dadkii hore kaga duwanahay baa la yidhi waxa wanaagsan oo aynu isfarro iyo waxa xun oo aynu iska reebno horta ninku waa inuu qofka bini aadanka mar walba xishood buu kaa mudan yahay xishoodkii muslimnimuu kaa mudan yahay tii darisnimuu kaa mudan yahay tii xigtanimuu kaa mudan yahay tii xididnimuu kaa mudan yahay horta mar walba ixtiraamku waa wax iska jooga haddana gaar ahaan markii lasii eego xididku ixtiraam gaara buu leeyahay haddaad xididka iyo xigtada kala garan weydo waa dhibaato haddaad ninkii ma garanaysaaay isagoo labadiiba kula aqiimeyn weydo waa dhibaato marka in lasoo celiyo way fiican tahay waana wax ku talinayaa haddeerna waxbay ka jiraanoo ma dhammaan laakiin de adduunku wax badan bay isbedelo waa kala duduwan yahay dhegaystayaal intaas waxaynu ugu eeg barnaamijkeenni suuyaalka dhaqanka jimcaha oo idinka imanaya magaalada laascanood toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynay guurka iyo qiimaha uu ka dhex lahaa qoysaska soomaaliyeed waxaa martii noogu ahaa abwaan maxamed cali dheere oo aqoon durugsan oo la dhaqanka si weynna uga qaybgeli jiray aroosyadii kala duwanaa ee lagu qaban jiray deegaanada gobolka sool intaan barnaamijkaasi mid la mid aan ku kulmi doono dhammaantay waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay cabdikariim olol oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi sooyaalka dhaqanka halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a washington haatana ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha oo inoo soo diyaariyey axmed cali sheekh
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kula soo dhowaada xubinta cayaaraha madaxa fulinta kooxda kubadda cagta barcelona ayaa sheegay in kooxdiisa ay samaysay wax walba oo macquul ah si ay dib ula soo seexato ciyaaryahan neymar haseyeeshe waxa uu kooxda d s d ku eedeeyey in marnaba daacad aysan ka ahayn in ciyaaryahankaasi ay iigiso xilliga u dhashay dalka baraaziil ayaa loo malaynayay in xilli ciyaareedkan uu dib ugu laaban doono kooxdiisii hore ee barcelona waxaana labada koox dhex maray wadahadallo ugu dambayn ku dhammaaday fashil ciyaaryahankan toddobayabaatan jirka ah ayaa waxa uu kooxda d s g kaga soo biiray barcelona sannadii labakuntodobayotobanmarkaasi oo ay ku iibsatay lacagtii ugu badnayd abid ee ciyaaryahan lagu gato oo ahayd laba boqol iyo labayoabaatan milyan oo yuuro waxa aynu samaynay yabooh aad u ballaaran oo aynu ku soo iibsan karnay neymar ayuu yidhi madaxa fulinta kooxda barcelona oscar gro waxaynu samaynay laba yabooh oo aad u wanaagsan mid waxa uu ahaa lacag iyo ciyaaryahanno midna waxa uu ahaa lacag oo keliya hase yeeshee b s g marnaba ma doonaynin in ciyaaryahanka ay iibiso ayuu yidhi oscar dhinaca kale macalinka kooxda kubadda cagta manchester united ole gana solshire ayaa waxa uu sheegay inaanu ka walaacsanayn gool dhalinla'aanta ciyaaryahan marcus rashford weeraryahankan u dhashay dalka ingiriiska ayaa waxa uu xalay iska khasaariyey laba fursad oo aad u wanaagsan markii kooxdiisa ay la ciyaartay naadiga astana kulan ka tirsanaa koobka yuruba liig waxaana uu wax gool ah oo furan dhalin muddo shan kulan oo isku xigta ah marka laga reebo hal gool kulaad oo uu ka dhaliyay kooxda lester city toddobaadkii lasoo dhaafay ciyaaryahan rashford weli waxa uu baranayaa sida loo dhammaystiro kubadaha qaar waa kuwii labaatan jir waa inaynu ogaanaa middaasi sidaas darteed anigu kama walaacsanyay ayuu yidhi macalin olegana solshire dhinaca kale haddii aynu eegno kulamadii xalay dhacay ee koobka yuruba league kooxda manchester united ayaa sida aynu soo sheegnay waxa ay gool waxba kaga adkaatay naadiga f c astana kooxda zabiya oo u safartay naadiga karabagna waxa ay kaga soo adkaatay saddex gool iyo waxba dinamo kiif ayaa hal iyo eber dirtay kooxda maalmo naadiga copenhagen ayaa waxa uu gool waxba kaga adkaaday naadiga lugano basel waxay shan iyo eber kaga adkaatay naadiga kanasodar gatafe iyo transbor oo kulmana waxaa gool iyo eber ku adkaatay kooxda gatafe kooxda b s p anhoven waxa ay saddex gool iyo laba kaga adkaatay naadiga sporting lisbon ee dalka portugal kooxda laazio u safartay naadiga c f r kalajna waxaa looga soo adkaaday laba gool iyo gool celtic iyo renes oo ku kulmay garoonka kooxda renesna waxa ay ciyaartoodii ku dhammaatay barbardhac gool iyo gool ah arsenaal u safartay naadiga antrek frankfortna waxa ay ku soo badaysay saddex gool iyo waxba naadiga f c borto waxaay labayal kaga adkaatay naadiga young boys rangersna waxay hal iyo eber dirtay naadiga feynold kooxda esbanyol waxa ay gool iyo goola dhaafiyeysay kooxda frankabaros halka kooxda ludgrasna ay shan iyo hal kaga adkaatay naadiga siske moscow kooxda geynta ayaa saddex laba kaga adkaatay naadiga sanatenie wolfsburgna waxay saddex iyo hal uga awood sheegatay kooxda f c alexandria kooxda brushi montladbach oo ka mid ah kooxaha waaweyn ee dalka jarmalka ayaa afri ibir waxaa kaga adkaatay kooxda wolfsberger a c inkastoo ciyaartaasna ay ka dhaceysay garoonka kooxda brushi montladbach ugu dambayntiina kooxda roomaha ayaa waxay afri ibir gatay naadiga istanbul sekhyar wolfsna waxa ay gool iyo eber guuldaro ah kala kulantay naadiga braga xubinta cayaarahana waa naga intaas
xagaag axmed cali sheekh aad buu mahadsan yahay oo ciyaaraha nala socotiinaya halkaad ka dhegaysanaysaan waa v o a washington ibrahim dhinaci heesaa maxaad inoo haysaa dahra dhegeystayaasheenna waxaan u soo qabanaynaa codkii muuse ismaaciil khaliile
ubaxoo dilaacay dawadii nafteeday haweentan ka doortay sida dayaxanuuray habadhadan hilaaci waqalkii daruurtay ubaxoo dilaacay dawadii nafteyday haweentan ka doortay sida dayaxanuuray habadadan hilaaci waqalkii daruurtay darmantaa jeclaay hedha waan ku diraya degmadan ku gaarsiin waa lagu dabaaldegi durbana lagu tumi darmantaa jeclaay hedha waan ku diraya degmadan ku gaarsiin waa lagu dabaaldegi durbana lagu tumi waxa iga dardaarana ducaduma noqote toobiya dariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoye waxa iga dardaarana ducaduma noqote toobiya dariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoye hadaganay hoydaadoy mahungowdooda cali hadaganay hoydaadoy mahungowdooda cali
heestaasi uu ku luqeynaya muuse ismaaciil qalinleh waxa ay ugu dambeysay barnaamijkeeni dhallinyada duhurnimo wadajir waxaa idinkugu soo jeedinayay zahre ciidil nuur iyo anuga ibraahim xasan daandurey farsamadii jimid fariga intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo
dagaalimayaan kula doodi maayaan kuna dayrin maayaan gel waa ku daraara adhigu waa ka daran yahay caanaha durduuro ku dagaali maayaan kula doodi maayaan kuna dayrin maayaan